halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin koob iyo tobanka bisha februaayo sanadka laba kun iyo afar iyo labaatanka raaxda labayo tobanka februaayo afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddina duhurnimo waxaa ka mid ah warshadaha yaryar oo kusoo oo soo badanaya iyo sida ay dhallinyarada soomaaliyeed uga faa'iidaystaan ama ay u saameeyeen
markii hore ajnabi baa joogay ajnabigiibaa waxay tababareen shaqaale dhallinyara oo gobolka u dhashay shaqaalihiibaa waxay iyaguna sii tababaraan hadba cidda aan u baahano ee boosishanada aan u baahano iyagaa sii tababara waxaa kaloo dhegaysan doontaan jaamacadda bariga afrika ee boosaaso oo daahfurtay waxbarashada heerka masterska iyo b h d oo markii hore ardada qaar ay dibadaha u aadi jireen ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo fadhi wadajira ku leh magaalada muqdisho ayaa maanta ka doodaya ansixinta iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah oo muddo ka badan toban sano qabyo ahaa labada aqal ayaa loo gudbiyey nuqullo ka kooban afarta cutub ee ugu horeysa dastuurka kuwaas oo dib u eegis iyo wax kabedel ay ku sameynayaan doodoodana ay ka bilaabatay fadhiga iyada oo golaha uu u gudbiyey qodobadaasi xildhibaan xuseen iidow oo ah guddoomiyaha guddiga dib u eegista iyo la socodka dhammaystirka dastuurka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dastuurka kumeelgaarka ee labada aqal ay hadda ku howlan yihiin dhammaystirkiisa ayaa soo jiitamayay tan iyo laba kun iyo labayo tobankii markaas oo boqolaal erga ah oo qeybaha bulshada laga soo dhex xulay ay si kumeel gaarah u ansixiyeen laakiin dhammaystirkiisa waxaa ku guuldaraystay labadii baarlamaan ee hore kuwaas oo u sii gudbiya baarlamaanka hadda jira oo ka shaqaynaya arrinkan ayaana ah markaasi waxyaabaha dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso ka hor inta wakhtigeeda aan la gaarin inay dhammaystirto dastuurka kumeel gaarka ah xamaas ayaa uga digtay israa'il axaddii in weerar dhulka ah oo ay ku qaado magaalada ay barakacyaasha buudhaafiyeen ee rafax ee ka tirsan khaza uu wax u dhimi doono sii daynta la haystayaasha mustaqbalka halka madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku booriyey ilaalinta dadka rayidka ah ee go-doonsan dhulka dagaalada ay ka socdaan dowdalado shisheeye oo ay ku jiraan xulafada muhiimka ah ee israa'il ee maraykanka iyo kooxaha gargaarka ayaa walaac xoogan ka muujinaya hadalka ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ee ahaa inuu wacad ku maray inuu kordhinayo howlgallada cirka iyo dhulka ee magaalada koonfurta khaza oo ay ku jirto magaalada rafax netanyahu ayaa u sheegay ciidamadiisa inay isu diyaariyaan inay galaan magaalada oo hadda martigelinaysa kalabar tirada guud ee shacabka khaza taasoo dhalisay walaac ku saabsan saameynta ay ku yeelanayso dadka rayidka ah ee barakacay weerar kastoo ciidamada israa'il ku qaadaan magaalada rafax ayaa waxa markaasi meesha ka saaraysaa wadaxaajoodka isdhaafsiga maxaabiista ayuu yiri hogaamiyaha xamaas oo la hadlay wakaaladda wararka e f b oo diiday in magaciisa la shaaciyo dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada boosaaso ayaa daahfurtay barnaamij ay ku shaacinayso inay soo kordhiyeen waxbarashada heerka masterska iyo b h d oo markii hore dadka qaar ay dibadda u aadi jireen arrintan ay fursad u tahay dhallinyaro fara badan oo ka walwalsanaa meeshii ay waxbarashadooda ka sii wadan lahaayeen yuusuf maxamuud yuusuf ayaana warbixintan ka soo diray boosaaso jaamacadda bariga afrika magaalada boosaaso ayaa dah furtay waxbarashada heerka labaad ee master digriga iyo heerka saddexaad ee b h d kuwaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyarada rabta barashada cilmiyadaasi maadaama markii hore waxbarashadaasi ay dhallinyarada qaarkood u aadi jireen dalka dibaddiisa gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika cabdirasaaq maxamuud takar ayaa sheegay in bahada waxbarashada puntland ay ku soo dhoweyn doonaan waxbarashada heerka sare ee jaamacadeed dhammaan borogaraamku wuu ka bixi doonaa insha allahu tacaala waxaan ku invite garaynaa kusoo dhaweynaynaa bahda waxbarashada ardadayadii hore alumniga jaamacadda ka baxday mutakharijiina saabiqiin iyo ardada soomaaliyeeda jaamacaadka wadanka soomaaliya puntland iyo soomaaliya oo ka baxay meelaheeda kale in ay kusoo dhowaadaan weliba waxaanu caawa halkan ka iclaaminaa inaan promotion aanu siin doono ardada u horeysa khaasatan ardada kuliyadda waxbarashada kuliyadda waxbarashada oad ogtihiin inay tahay kuliyad muhiim u ah maaragtay iskuulaadkeenna oo runtii jaamac u baahneed inay dowladii ay gacan qabato waxyaalaha aan brograamka masterka aan usoo darnay educationka ah waxa weeye dhammaan maamulayaalka jaamacadda iyo macalimiinta iskuulaadku inay ka faa'idaystaan special discountin aan u samayno insha allahu tacaala si loo qaata master qofku markuu master qofku markuu master degree qaato wuxuu ku soo biirayaa waa marka la dhihi karo qofka professional educator qofka waa qof mutacalima la dhihi karo not only inuu uu expansion ku sameeyey knowledgekiisa suuqa xataa in terms halkan shirkaad badan oo wax nala fadhiya iyo bangiyo waaweyn qofku markuu master qaato kor bay u qaadayaan raidka xataa salarigiisa iyo positionkiisa marka in ha ag fadhinin maaragtay maaragta digriga koowaad sare ambitionkaagu ha noqdo mid kor u socda docdo kale jamiile axmed aadan oo ka mida gabdhaha sameeyey cilmi baarisyada iyo cilmi cumar xaaji cilmi oo ka socday xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso ayaa sheegay in barnaamijkan uu wax badan ka anfici doono bulshada in ay guulaysato korasidaana ay dad badan ka faa'iidaan baahidu way taagan tahay waad dareemaysaa dadka iyaga gobolka tan baa ugu horeysa maxaa yeeto meelo kalena waa looga imaan doonaa aaminsanahay in ay maaragtay hirgasho annagoo dhan bay dan noo tahay oy muhiim noo tahay waana maxaa yeeto ku faraxsanahay waana u ducaynaynaa in maaragtay ay guulaysato jaamacadda waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo juhdi badan siyaado ah saaray mawduucan waa lagu soo tahmaya runtii jaamacaddu wax badan bay doonaysay inay hirgeliso laakiin aada caqabado dhowr ah baa hortaagnaa marka maanta inaan goobjoog ka nahay ay bandhigayso waxa aad bay noo farxad gelinaysaa maxaa yeete khaasatan waxaa aada uga shaqeeya brogaraamka departmentiga daraasaadka sare siciid taajir waxaa kaloo aada ula soo shaqeeyey rofesor sawe oo muddo dheer kusoo howlanaa in maaragtay brograamkan la hirgeliyo iyo gudoomiye takar oo yacni ka odayeynayay oo yidhi miiska noo garaacay oo dhahay waa in uu hirgalaa muddo xoogaa ka hor marka aad baa ugu faraxsanaa maanta inaan booskan taaganahay asalaamu calaykum
dadka bartay waxbarashada digriigii koowaad ee jaamacadaha dhammeeyey oo aan isleeyahay tiradoodu aad bay u badanta waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu u noqon doono barnaamij shakhsiyan wax uga bedela nolosha bulshada wax ka bedela cilmibaarista iyo aqoon kororsigana wax ku kordhiya haddii alla subxaanahu wa tacaala qadaro waxaan hubaa adduunyada maanta aynu joogno waxa lagu tartamayo lagu ordayo lagu loolamayo waa aqoonta weeye adduunyada tacliim iyo cilmiga lagu tanaada kuwa samada tagay waa aqoon waxay ku tooqaaneen tartan bay ku gaareen halka kuna tis qaadeen waxay ka mid ahayd kelmaad waabwaan soomaaliyeed abdiwaaxid la yidhaahdo uu tiriyey waxaan hubaa marka kullamaa aqoonta lagu tartamo kullamaa qofku kabasitigiisa aqoonada uu kor u qaado kullamaa darajada cilmiga uu gaarsiisan yahay ay horumarto inay wax badan shakhsiyanna uga bedelayso bulsho ahaanna uga bedelayso marka jaamacadda bariga africa oo runtii dadaalka noocaasa bixisay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ugu mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacalana waxaan ka rajaynayaa barnaamijkan inuu najaxo oo u guulaysto cidda laga sugaaya inay najixiyaan oo inuu guulaysto laga sugaayana waxa weeye dadkaa waxbartay waxbarashada aasaasiga ama digriga koowaad qaatay inay barnaamijkan qayb ka noqdaan si gaara bahda waxbarashada dugsiyada sare rag badan oo maamulyaal inay kala jooga waxaan rajaynayaa inay gaarsiin doonaan ofarkii wanaagsanaa ee la jeediyey macalimiintooda si ay barnaamijkan uga faa'iidaystaan dhinaca kale qaar ka mida maamulayaasha iskuullada aqoon-yahanada magaalada boosaaso ayaa sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan bahda aqoon-yahanada aqoontaasi sare waxaana ay sheegeen in tani ay wax ka bedeli doonto aqoonta guud ee bulshada
macalimiinta oo aada iyo aada uga faa'iidaysan doona horena boston graduatekii ka qaatay haddana masterta dhammaystiraayo waxa weeye waxaan oran karnaa ama aan baaq u direynaa iyo dhammaan ardayda bajulaarta ka baxay ka qaatay jaamacadaha inay maanta ay ka faa'iidaystaan programkan oo aada iyo aada muhim u ah
aragti ahaan himilooyinka waxaa kaloo ka mid ah in markasta loo diyaariyo dadkaas ama dadka kala duwan ee bulshadeena soomaaliyeed inay waxbarashadooda heerka ay hadda joogaan kor loogu qaado fursaddaa la siiyo runtii farxad gooniyay noo tahay in xafiisku arrimahaas oo dhan idinla wadaagay aada haysaan waad daafurnaanaya waa idinla wadaagayaa sidoo kale wixii commentis ah
waa markii ugu horreysay oo mid ka mid a jaamacadaha puntland ay soo bandhigayso koorsooyinka daraasaadka sare ee heerka jaamacadeed oo horay dhallinyarada u aadi jireen dalka dibaddiisa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo maxamed biike keliya dadaal alla dhankayga u soo hurtee intaan tacabkaaga dhowro haddaan kugu dhaada waayo daaxaan fikiriya dadaal alla dhankayga u soo hurtee intaan tacabkaaga dhowro haddaan ku dhaqaaqi waayo
intaasaan ku dhaafno heestaasi oo markaasi uu ku luuqeynayey maxamed bike weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ayaa fursado shaqo ka hela warshadaha yaryar ee kusoo badanaya dalka haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa warshad sameysa warshad markaasi samaysa agabyada lagu seexdo isaga ayaana markaasi warbixintan inoo haya
magacaygu waa axmed ismaaciil aadan ahna madaxa shaqaalaha warshadda furshaanta soo saarta ee royal form factory warshaddan waxaa ka shaqeeya tiro shaqaalo oo lixdan qof oo warshadda gudaheega ka shaqeeya shaqaalaha kale outsideka ka shaqeeyana wuxuu gaarayaa wuxuu gaarayaa konton qof oo kale oo dibadda ka shaqeeya oo ka kala shaqeeya marketing iyo sailis iyo xisaabaad iyo waxyaabahaas shaqaalaha warshadda ka dhex shaqeeya lixdanka qofba xirfado kala duwan bay leeyihiin oo midba xirfad gooniyu ayuu ayuu ku shaqeeya maadaama ay tahay warshadan samaysa furshaanta ee ku taalla magaalada boorama warshad aada u ballaadhan marka xirfadaha la baraya dhallinyarada ay ku shaqaynayaan ee gacanta see loo tababara yaa tababarase xirfadaha markii ugu horeysay warshadda la aasaasay ayaa waxaa la tababaray dad markii hore ajnabi baa joogay ajnabigiibaa waxay tababareen shaqaale dhalinyara oo gobolka u dhashay shaqaalihiiba waxay iyaguna sii tababaraan hadba cidda aan u baahano boosishanada aan u baahano iyagaa sii tababara subaxii marka shaqada la bilaabayo intaanan shaqada la bilaabin bas bay warshadu leedahay shaqaalaha soo qaado subaxii subaxii marka uu soo qaado suuqa iyo meelaha u dhowdhow uu kasoo qaado wuxuu keenaa warshada shaqadu waxay bilaabantaa sideedda subaxnimo waxay dhammaataa labiyo tobanka labiyo tobanka shaqaalihii wax dib u celiya bas baskaasaa haddana wuxuu mar labaad soo qaadaa gelinka dambe oo ah labada duhurnimo labada duhurnimo markuu soo qaado shaqadoodii bay bilowdaan shiftigii labaad shiftigaa labaad markay dhammaystaanna baskaa celiyo magaalada ku celiya waxaa isaguna halkan ku sugan mid ka mida shaqaalaha warshadda iyagu gacanta ku shaqeeya goormaad bilowday inaad ka noqoto shaqaale
aniga magacaygu waxa weyaan mustafa maxamuud xuseen waxaan ka mid ahay shaqaalihii lagu bilaabay warshadda royal farm factory marka waxaan bilownay meelaha taariikhdu markay ahayd labada kun iyo sideed iyo tobankii marka maasha allah shaqa abuur baa lanoo sameeyey dad waxaana tababaray ajaaniba oo markii hore xirfadan iyagu la yimiday marka anaguna xirfadii baan ka reebnay dadkii ka reebay baan ahaa imikana dadka dib usii tababara markaad shagsanay kale leedahay qaarna waxay soo sameeyaan buushka oo waa kimikada qaarna waxay soo sameeyaan anaguna waxaan nahay jarjarka katinka macnaha dadka sii waxaan sii qayqaybiya qaarna way tolaan qaar way baceeyaan markaa way maasha allah shaqa abuur baa lanoo sameeyey muddo waxaan ka shaqaynanay imika ilaa lix sano meelahaasay noqonaysaa dee qof kasta nolol buu meesha ka helay markaa waxaana jirta dadka shaqa abuurka loo sameeyey qof kasta xaasas bay leeyihiin dibbay nolol uga sii helaan maasha allah haddii ay dee warshada soo kordhaan oo ay warshada yimaadaan waddanka waxa laga yaabaa dadku wayna wada shaqayn lahaayeen alxamdulilah marka anagoo uga mahadnaqana qofkii iska lahaa warshadda dee waan aad baan shaqa abuur uga helnay shaqaduna si fiican bay u socotaa wax soo saarkaygu wuu fiican yahay maasha allah
waxyaabahaad soo saartaan marka laga reebo furshaanta maxaa ka mid ay warshaddu soo saarto waxaa kamida barkimooyinka kamida fadhiyada kamida waa buushkanbaa loo isticmaalaya kol firaash kol fadhi kol barkimooyin kolba dhinacbaa loo isticmaalaa firaashyada adag baan soo saarnaa dibigaa ee dadka caafimaad ahaan ay u isticmaalaan dadka waaweyn inta badan ay u isticmaalaan marka gobolkana dee wax soo saar buu soo kordhiso waxyaalo badan oo meelo kale loo dooni jiray markii hore firaashyo waxaan samaynaa casriood aad macnaha ka samaysan sbriin oo kalea oo aan wadanka gudihiisa markii hore laga heli jirin oo dibadda loo doonan jiray marka kuwa laftooda waan soo kordhinay annaga dalka kusoo kordhinay somalilan si looga helo marka somalilan o dhan way ka qaadataa halkan wax soo saar badanna waan samaynaa waxaa isaguna halkan ku sugan cabdiraxmaan muumin oo kamid ah howlwadeenada warshadda cabdiraxmaan meelaha aad alaabta u dirtaan ay soo saarta warshaddu waa imse magaalo
walaahi haashimow mashruuca warshadan waa mashruuc weyn marka dhammaan gobolada somalilan waan u dirnaa ay ugu horeyso magaalada ceergaabo burco hargeysa wajaale gabiiley jigjiga intaasoo dhan waan u dirnaa
maadaama magaalooyin badan uu gaadho agabka ay soo saarta warshadani inteed is leedahay saameyn ayay ku yeelatay shaqo abuurka dhallinyarada warshadani
walahi shaqa abuurka dhallinyarada aad bay u saamaysay dhallinyaro badan baa halkan joogta oo ka shaqaysata oo markii hore aan wax shaqaa wadanka ku hayn oo qorsheynaya inay tahriibaan markaa aad bay u saamaysay shaqaalaha goboladaas ay warshadu ka shaqayso marka wallaahi maasha allah kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ka howlgala kana shaqeeya warshadda furshaanta soo saarta ee ku taalla magaalada boorama ee magaceega la yidhaahdo royal factory xaashim sheekh cumar good v o e boorama
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha xulka kubadda cagta ee dalka ivory coast ayaa ku guulaystay xalay koobka qaramada afrika kadib markii laba iyo hal ay oga badiyeen xulka nigeria ciyaarta kama dambaystahayd ee ka dhacday garoonka alxasan watara ee magaalada abidjan goolka guusha waxaa ivory coast u saxiixay savistan haller ciyaarta oo ay dhammaadkeeda ka dhinnayd sagaal daqiiqo sidaas ayna xulka maroodiyaasha ku hanteen koobkii saddexaad ee afrika laba jeer oo hore ayay ivricos ku guulaysteen tartankan oo ay ugu dambeysay sannadkii kii nigeria ayaa goolka la hormartay qaybtii hore ee ciyaarta waxaana madax ugu dhaliyey william tros econ kadib markii uu ka faa'iiday iyey kubad uu soo karoosay samuel jakuweza hase yeeshee martigeliyaasha tartanka ayaa ka daba tegay kadib markii uu goolka barbaraha ah u dhaliyey laacibkii hore ee kooxda ac milan frank kese kaas oo hadda ka tirsan kooxda barcelona waxay sidoo kale noqdeen markaas waxay sidoo kale noqdeen evercost dalkii ugu horreeyey ee isaga oo martigelinaya koobka qaadatan iyo sannadkii laba kun iyo lixdii markaas oo masar ay martigelisay kadibna koobka sidan oo kale ay ugu guulaysatay xulka ivoricos ayaa sidoo kale ku soo baxay xaalad adag heerkii guruubyada iyadoo markaasi looba fishay inay tartanka isaga haraan laakiin iyagoo heerkaasi ku soo baxay ayay haddana koobka gurigooda ku hanteen dhegaystayaal wararkeennii cayaaraha ee maanta waa nageyntaa haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
Habibi, darling, who ain't no shady. heestaasi kaalay ee uu ku luqeeyay cawaalo aadan ayaa u dambaysay idaacaddeena duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo